isbitaallo ku yaala magaalooyin dhowr oo ka tirsan dalka libiya ayaa ku dhawaaqay in saddexdii maalmood ee ciidulfidriga la diiwaan geliyey dhaawacyo aad u badan oo soo gaaray carruurta kuwaasi oo ka dhashay qalabyadii ay ku ciidayeen carruurta halka qaarkoodna ah ay ku waayeen aragoodii xogta rasmiga ee isbitaalada dowladda ayaa tilmaamaysa in in ka badan laba boqol iyo soddon xaaladood laga diiwaan geliyey afar magaalo oo ka tirsan dalka libiya intii lagu guda jiray saddexda maalmood ee ciidda halka dhakhaatiirta qaarna ay rumaysan yihiin in tirada dhabta ah ay ka badan karto intaasi maadaama dadka deegaanka qaarkood ay carruurtoodu geysteen xarumaha caafimaadka ee gaarka loo leeyahay magaalada caasimada troboli isbitaalada indhaha ee dowladda ayaa ku dhawaaqay in saddexdii maalmood ee ciidda ay soo gaareen in ka badan lixdan xaaladood oo dhaawacyo indhaha ah kuwaasoo isugu jira kuwo fudud iyo kuwo dhexdhexaad ah carruurtaasi qaarkoodna waxaa soo gaaray dhiigbax gudaha iyo dhibaatooyin kale dhankiisa isbitaalka ibnu sinaa ee tijin isbitaal ee magaalada sita ee bartamaha waqooyiga dalkaasi ayaa soo kale soo sheegay in la diiwaan geliyay lix iyo labaatan xaaladood oo dhaawacyo ah halka xarunta caafimaadka ee saba ee koonfurta liibiya ay heshay lixdan iyo saddex xaaladood oo ay ku jiraan laba xaaladood oo u baahan qalin deg deg ah haddaan u nimaadno magaalada ajdabiya ee bariga liibiya tirada dhaawacyada carruurta ee la keenay isbitaal ku yaala magaaladaasi oo lagu magacaabo maxamed elmageefa ayaa gaaray siddeetan iyo shan qof kuwaasi oo ay kiisaskooda isugu jiraan kuwo dhexdhexaad ah iyo kuwo daran halka afar carruura la jiifiyey isbitaalka kadib dhiigbax iyo dhaawacyo soo gaaray indhahooda tirada guud ee kiisaska laga soo sheegayay afartan magaalo ayaa kor u dhaafay laba boqol iyo soddon xaaladood tiradaasi oo muujinaysa heerka ay la eg tahay khatarta ka dhalan karta agabyada ay carruurta ku ciyaaraan maalmaha ciidda kuwaasi oo weli lagu iibiyo suuqyada dukaamada iyo hareeraha wadooyinka ee dalka liibiya iyadoo aysan jirin cid arrintaasi mas-uuliyad iska saartay dhacdooyinkani kusoo noqonaya dalka liibiya ee la xiriira agabka ay ilmuhu ku ciyaaraan ayaa daaha ka rogaysa inaysan dhibaatadu ahayn mid cusub balse ay sii kordhinaysay dhowrkii sano ee lasoo dhaafay walow tirooyinka sanadkani ay muujinayaan hoos u dhac yar oo ku yimid tirada dhaawacyada intii lagu guda jiray ciidulfidrigii labakunsaddexiyolabaatanka isbitaalka indhaha troboli oo keliya ayaa qaabilay afar boqol oo dhaawacyo indhaha ah oo ay sababeen agabka ay ilmuhu ku ciyaaraan maalmaha ciidda tani waxay muujinaysaa in xaaladahani ay soo noqonayeen sanad walba iyadoo aan lahayn xal wax ku ool ah oo laga hortago ama xadida fiditaanka alaabtani dhanka kale madaxa hay-adda warbaahinta liibiya maxamed baacio ayaa muujiyey sida uga walacsan yahay sii wadida iibinta qalabyada halista ah isagoo sheegay in agabkani uu waxyeelo daran oo jireed iyo mid maskaxeed uu ku hayo ubadka yar ee soo koraya qoraal uu soo dhigay bartiisa facebook ayuu ku sheegay in qalabkan ay carruurta ku ciyaaraan ay sababeen dhibaatooyin caafimaad oo ay ugu horeyso indha la-aan ama ay soo gaaraan dhaawacyo daciifiya aragooda mas-uulkan ayaa dhaleeciyey ganacsatada soo dejisa iyo dadka ka ganacsada alaabtan ay ku ciyaaraan carruurta si ay macaash uga helaan inkastoo ay ka warqabaan khatarta ay caafimaadka carruurta ku leeyihiin qalabyadani wuxuuna xusay in dadka weli ku madax adeegaya arrintan ay yihiin kuwo aan tixgelinin nolosha jiilka soo koraya maxamed intaasi kuma ekeen balse mas-uuliyadda ugu weyn wuxuu dusha ka saaray waalidiinta u ogolaaday carruurtooda inay adeegsadaan qalabyadani ay carruurta ku ciyaaraan kuwaasi oo soo iibsada ayagoo ogeyn cawaaqib xumada ka dhalan karta wuxuuna ku baaqay in la xoojiyo wacyigelinta iyo xakameynta suuqyada lagu iibiyo dhankiisa dhakhtarka indhaha ee cisbitaalka magaalada troboli ee caasimada liibiya khaalid almarili ayaa sharxay in dhaawacyada la diiwaan geliyey sanadkan ay isugu jiraan dhaawacyo shucaaca aragga ah iyo kuwo dhiigbaxa gudaha ah iyadoo kiisaska qaar ay sababeen indhala-aan joogta ah dhakhtarkan oo warbaahinta la hadlay ayaa tilmaamay in cadadka carruurta ah ay waxyeelaysay agabkani ay dowladdu shaacisay ee aada uga sii kordhayaan kuwii la diiwaan gelin jiray sannadyadii hore isagoo xusay in qoysaska qaar ay booqdeen goobo caafimaad oo gaar loo leeyahay si ay carruurtooda ugu helaan dawooyin tayo leh oo laga yaabo inaysan ka helin isbitaalada daladda bukaanada ayaa looga digay in dhaawacyada qaarkood gaar ahaan kuwa qaba xanuunada dhiigbaxa qaybaha hore ee isha ama dhaawacyada ku yimaada uubucda isha ay horseedi karaan dhibaatooyin daba dheeraada taasi oo keeni karta in qayb isha ka mid ah ama gebi ahaanba aragga ishu uu lumo wuxuuna carabku ku adkeeyey in loo baahan yahay in mas-uuliyiinta u xilsaaran la socodka suuqyada iyo alaabaha lasoo dejiyo ay kaalintooda ka qaataan ka hortaga qalabyadani oo kale isagoo tilmaamay in xalku uusan ku jirin dawooyinka oo keliya balse ay tahay in laga hortago inta aysan dhibaato u geysan ubadka dhakhtarku waxa uu soo kala xusay in qaar ka mid a kiisaskii uu kula kulmay xarumaha caafimaadka ay intooda badan ahaayeen caruur da-doodu ka yar tahay toban sano taasi oo sii kordhinaysa musiibada haddii ay sii jirto aafadani sanado badan ugu dambeyntii khaalid almaridhe ayaa ugu baaqay qeybaha bulshada ee ku howlan ka qeyb qaadashada ololaha wacyigelinta ee looga hortegayo arrintani ay qasab ku tahay inay dadaalkooda xoojiyaan si ay u muujiyaan ka hortaga khatar kusoo foolle mustaqbalka jiilka soo koraya markaan soomaaliya u nimaadno wilaayaadka islaamiga ee maamusha xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa laga mamnuucay in xiliyada ciidda la keeno waxyaabo khatar geli kara badqabka caruurta iyo guud ahaan muslimiinta waxaana ay ciyaalku ku ciideen waxyaaba aan caruurta dhibaato kasoo gaarin